dadka maqalka waaye dhagoolayaashu waxay ka mid yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah waxayse leeyihiin khirfado wanaagsan oo soo jiita bulshada ay ku nahnool yihiin tartan kubadda cagta oo u dhexeeya soddon iyo laba iskuul saro ku yaala degmada hodan wuxuu hadda ka socdaa xarunta degmadaasi waxaa ka qaybgelaya iskuulka sanad oo u gaar ah dadka dhagoolayaasha laba ciyaaroy ciyaareen kooxda iskuulka sanad waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan wayna badiyeen labadii kulan maxamed jimcaale wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda dhagoolayaasha iskuulka sanad waa mid ka mid a ciyaartooyda loogu jecel yahay kooxdaasi taageerayaal badan ayuu ka kasbaday garoonka kubadda uu ku ciyaaree degmada hodan waxaan weydiiyey dareenkiisa kubadda cagta isagoo guul gaara xilligaasi
muddo badan aan ciyaari jirnay oo hawar isu aragnay marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ciyaarno waxaan ogay inaan gulka garano maxamed ayaa u sheegay v o a in dadku hadda ay salaamaan marka uu marayo waddooyinka iyagoo u haya taageero dhanka kubadda cagta ah waxaa maxaad iska laha taageerayaashu hadda waddooyinkuna wa arka wana salaamayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anna ku ciyaarna kubadda cagta anna kasbarna taageerayaasha
gudoomiyaha degmada hodan maxamed axmed cantoobo ayaa uga warramay v o a siday ku timid in kooxda ka socota iskuulka sanad ee dhagoolayaasha loogu dhiirigeliyey ka qaybgaadashada tartanka kubadda cagta ee u dhexeeya iskuullada ku yaala gudaha degmada hodan
markii waxaan abaabulka ciyaaraha degmooyinka ciyaaraha iskuullada ee degmada hodan markii aan abaabulkeeda bilownay gudoomiyaha isboortiga muxuu ahaa degmada hodan awdhere yaa waxaan ku yidhi iskuulka sonaad ma ku jiraa marka iskuulka sonaad macnaheedu waa iskuulka dhagoolayaasha oo hadda ka hor dhowr mar muxuu ahaa aan booqanay shaqooyina dhex marayn dhalinyaro badan oo soomaliya waa iskuulka keliya oo dhagoolayaala oo soomaaliya oo dhan ku yaalla inuu degmada hodan ku yaallo oo ay dhigtaan arday ka badan boqol iyo konton arday oo dhagoolayaala gudoomiyaha degmada hodan maxamed cantoobe ayaa u sheegay v o a in sidii laga filay si aan ahayn ay u soo bandhigeen ciyaar wanaagsan taana ay ku kasbadeen taageerayaal badan
waxaan dhihi karaa waxay muujiyeen muxuu ahaa ciyaar wanaag iyo karti lama dhihi karo nimankan waxay ahay niman maqalka naafo ka ah ee halla taageera maaha dadkii meesha joogay inay taageeraan ay jeclaadaan waxay soo bandhigeen wax lagu jeclaado ciyaar aad u qurux badan waa arkaysay siday kubadda isugu dhiidhiibaayeen akhlaaqdooda disibliinkooda iyo wanaagga ay muujiyeen ciyaarta ay muujiyeen aadaan ugu faraxsanaa marka inay ciyaar soo bandhigeen kooxdan kubadda cagta ka socota iskuulka sanad oo ah mid u gaara dadka dhagoolayaashu waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan waxaana hadda looga baqaa inay qaadaan tartanka kubadda cagta ka socda degmada hodan kaasoo u dhexeeya soddon iyo laba iskuul cabdulqaadir okey v o a muqdisho